Agaasinka Guud ee Caafimaadka Gobolka Banaadir ayaa Muqdisho ku qabtay wacyigelin ku saabsan tallaalka Roota, oo loogu talagalay ka hortagga fayraska shubanka ee ku dhaca carruurta ka yar shanta sano. Agaasimaha Guud ee Waaxda Agaasinka Caafimaadka Gobolka Banaadir, Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud ayaa ugu horeyn kulanka daahfuray.
in kale oo aan daahfurayno ama wacyigelinta ama orientationka aan bilaabayno labada talaal ee maaragtay talaalka b c v-ga iyo midda rot- rotaviruska Een, eh, waxaa ogtihiin banaadir ama muqdisho inay tahay maraayadda soomaaliya Een, wax kastoo imaadana waxaa lagu bilaabaa halkan maadaama maraayadda soomaaliya aan nahay horta waxaan ka codsanaa dhammaan health professionalska banaadir gaar ahaan tiimka agaasinka caafimaadka sidii bikajabka ee maaragtay dhabarka ugu xirteen kan inay dhabarka ugu xirtaan Een, mar labaad iyo mar saddexaad waxaa ballan qaadaa rotavirus iyo b c v pneumococcal vaccine in maaragtay meel fiican aan gaarsii doono Een, ilmaheenna runtii labada labada xanuun oo ugu badan waa shubanka iyo pneumoniada Een, eh, dhakhaatiirta pediatrigina waa ogyihiin Een, ilmaha labada sano ka yar xanuunka ugu badan ee u dhintaan waa rotaviruska Qaar ka mid ah xubnihii ka socday laamaha caafimaadka ee Muqdisho ka howlgala ayaa soo jeediyey ahmiyadda uu leeyahay tallaalka.
aan protective missions coverageka soomaaliya markaa fiirisid saanaan kalena hooyooyinka oo maaragtay complete eh, eh, exclusive preventive feeding sameeya waa boqolkiiba soddon iyo shan meeshaas waxaa la rabaa number fiican in la gaarsiiyo lacag naguma aha Eh, waa waa wax la heli karo Eh, access to clean water seventy two aa maraynaa sanitationka waa soddon iyo sagaal stantinka waa toban iyo sideed Eh, clean energyga marka marka ay fiirisid Eh, eh, maaragtay health seeking behavior keli wuxuuna sheegaa boqolkiiba saddex iyo labaatan inay eh, caafimaadka daryeelka raadsadaan marka waa arkaysiin haddii shanta sano soo socota hadduu ilaahay naf nagu wada gaarsiiyo oo haddana sidii loogu talagalay ay talaalka carruurteeda u qaataan oo coveragkeedu uu ka sarayn sagaashan waayo herd immunity marka laga hadlaayo populationka walahi herd immunity leeyihin micnihiis waxaa waaye talaalkaasi sideed sagaashan boqolkiiba way qabaan way qaateen waayo xataa inta yaroo tobanka aanan qaadan way ka baa- way way ka nabadgeli karaan Dictooray Saluul Maxamed Maxamuud, ahna guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo soo gabagabaysay kulanka ayaa dhankeeda ka hadashay.
soomaaliya ilmahooda talaalkeena aad uu u hooseeya aan kor u qa- wada qaadno aan iska kaashanno qof kasta oo soomaaliyeed oo waajib ku yahay gaar ahaan bahda caafimaadka annaga waajib gooniyaana saaran oo ah sida aan kor ugu qaadi lahayn inaan kor u qaadnana maxaa ugu horeeya inaan dadkeena aqoonta gaarsiino wacyigelinta waa number kow mar kasta wacyigelinta ha horeyso marka qofku marka waxaan fahmo asaa samayn doono inaan dadkii la baro in la fahamsiiyo waxa aan haysano maxay faa'iido leeyihiin waxaas oo dhan in loo sharxo dhammaanteedna inaan xel iska wada saarno